waa yahay halkan waa anwar maxamuud iyo qayb ka tirsan sugaanta gabayada dadka soomaalida wuxuu ugu sheegi jiray had jeer uu ku cabiri jiray fikirka fikirkiisa uu ku cabiri jiray baladaasaadaasha iyo arrimaha soomaaliya ee waqti walba soconaya doorashooyin kala duwan baa ka dhacaya dalka soomaaliya doorashooyinka baladagabada uu ku cabirayo ayuu caawa golaha nineteen sixty la wadaagaya soo maxamed
waa mahadsantahay dhagodow gabaygan maanta idinla wadaagayo waxaa la yidhahdaa damiir lumay waa gabay ka hadlaya arrimo guud doorashada madasha waa gabay generaala guud ahaan soomaalidu la hadlaya marka gabayga saana ku bilaabmaya gabaygan wuxuu leeyahay daada gabay anoon danu lahayn una dadaalaynin marow laygu daarmaansadii dahabku saarnaaye dadka laygu yidhi ugu daliil daalaciyo muuqe andareersho maantuu kale andanabiyo tuuraay dalkan aynu leenahay haddii daacaddu hunguuday duddadii haliyada haddii doobir laga guulay gumaysiga la daaqi hadduu dowladnimo seejiyey soomaalinimo durugtay oo duumo lagu beriyey baldayoy damiir waxaan lahayn loo diyaarkadiyey kuwa madasha daanada hagiyo iyo dilaalinta dulunkaay wadaan waa midaan daahu qarinayna waa waxaan dareen qabin kuwa noo dalqamiyaay daa'im baa idilayay hadduu damcalws daduu damcalowsiiyey dunji inan gumeed ba u tashaday qarandaleeluuye waxba yaan dumbaas laygu hodin dabinno hoostooda waxba yaanan cadow daahi go-ay noqonin deegaanan waxba yaan duruufaha guraxan laygu duurxulin daacuflow libaaxuba wuxuu dubux ka reebaa basaryanka iyo deerada wuxuu farow duxaystaaba durimaha galool kale biciid dibir kulayaaba kolka ay ugaadhuba dira dulahaya raacdo dudaduu yimaadaba cabsaa lala deedoodaay dunyada iyo xoolaha walow deyrka laga odo dunyadii xoolaha walow deyrka lagu oodo hadduu soo dafyari leelka dhexe daanta soo jebiyo ma dambado wuxuu daaro muud kalama doogaan afartaadan hadalkayga iyo deelka maasada dhe duxda gabayga deexdii murtida da iyo wowgeeda dalab uma ridaan rido midaan dawga garanayn afar kalena waa iga dignayn duudsi laga roonay dalka waa la iibgeynayaa doorashadu maaha coddi laala baa lagu hantaa doorashadu maaha deyn ba iga maqanoo xil gado doorashadu maaha lacag baan ku doocinhaya doorashadu maaha dollar baan dollar baan ka dhaafsaday dollar baan ka dhaafsaday kursiga doorashadu maaha xildhibaan kastaa doonayo doorashadu maaha dalkan yaa iska leh dowladala yaabtay dunidiiye damiir laawayaashiyo dulliga darasho doonkiiya madaxweyne aan damc lahayn gobol ku doodaya irbad aan dungelin karin na dilay yaabtay dunidiiya goormay daranada hurdaa diiri ficilkoodu goormaa darxumadeer la baday shacabku duulaami goormaa dan soomaaliyeed laysku daaweysan goormaa dabin shisheeyo la garab dulimka hoos jiifa goormaa daymaroonow calankii boodhka laga doogi goormaa dayrka maryahaa sursuran digada digada loo xori goormaa duryaadkeenna kacay nabad ku daanshooni goormaa daryeel maato iyo dib u dhis loo jeensan goormaa dubaakhiyo caqligu garan dunuubtiisa goormaa qabiil waa dulliye qaranka loo dooday goormaa dagaal iyo qarax iyo dami colaadeeni goormaa diin colow iyo qaraxa iyo qaraxa ay dib uga waantoobi goormaa dilu qorshe iyo fidnada la iska duuduubi goormay asaageed ku daya doqonta soomaali goormay dareen wada jiriyo dowladnimo taabi goormay nindoorkeeda iyo diran halyeygeeda soomaalida damiirkii ka dhimay joogta dunidaane af kastoo duleelaa fidnu dowdabaha yahay dad siyaasad xumo daashatoo dirirsan weeyaane muqdamiina baa lagu darsaday qolo u duulaane dalkan iyo u arrimin aadamihii samaha loo diiday gabaygu intaas ku kooban yahay dhawadow waana salaamayaa madasha waa gartay gabaygaas oo uu kaga hadlayay anwar maxamuud doorashada iyo dalka soomaaliya xaaladda oo maanta maraayo ayaa intaasi noogu eg haddii ilaha yidhaahdo bal qeybaha dambe sugaanta aynu kulmi doonaa mar kaleeto haddii ilaha yidhaahdo